أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya hogaamiyaha ururka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada dhaqaale ay wajahayaan isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta dowladda iiraan ayaa wajahaysa culays dhaqaale oo aad u xoggan kadib duqaymihii maraykanka uu ku bartilmaameedsaday kaabayaasha dhaqaale ee waddankaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah maamulka islaamiga ee degmada maxaas ee wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi horumar ballaaran oo dhanka wax soo saarka beeraha ah ayaa laga dareemayaa deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tiyoglow ee wilaayada bakool أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku began tahay lixiyolabaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka kadib dukashadii salaada subax dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta w f b degmada garbaharey ee wilaayada gedo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan dhanka kale wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa bulis milataro waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi laba askari dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada kufaarta xabashida etoobiya ee eelaboorka degmada waajid xilli halkaasi ay ka degaysay diyaarad sahay u siday ciidamada xabashida etoobiya hogaamiyaha ururka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada dhaqaale ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed kadib kulan ay soo qaban qaabisay dowladda sidhiibiyadda uganda oo looga hadlayay halista dhanka maaliyadeed ee ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ayuu guddoomiyaha urur gaaleedka midooda afrika kheyladhaan afka labadii yeeriyey maxamuud cali yuusuf ayaa ugu baaqay dowladaha ku bahoobay ururka midooda afrika inay dhisaan sanduuq maaliyadeed oo u gaar ah waxa loogu yeero arrimaha nabadda iyo nabadgelyada guddoomiyaha ururkan ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya ay wajahayaan maalgelin la-aan sidaas daraaddeed loo baahan yahay in la howlgeliyo sanduuq maaliyadeed waa in mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya lagu hago himilooyin istaraatiiji ah oo cadda waxaan ku baaqayaa in fargal laga dhigo sanduuqa maalgelinta si ciidamada ku sugan soomaaliya u helaan sahay joogto ah ayuu yidhi maxamuud cali yuusufa midooda afrika wuxuu ka digay in haddii aan maalgelin joogto ah loo helin ciidamada afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan uu dhici doono isbeddel weyn oo dhanka amniga ah haddii aan maalgelin afrika dhexdeeda ah loo helin howlgalka soomaaliya waxaa khasaaro noqon doona guulihii laga gaaray howlgalka dib u dhac weyn ayaana imaan doonaa ayuu yidhi mar kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda jabuuti dowladda saliibiyadda uganda oo sanadkan hoggaan ku haysa hoggaanka meertada ah ee golaha nabadda iyo nabadgelyada ururka midooda afrika ayaa dhankeeda ka digtay maalgelin la-aanta ciidamada a u esom ee duulaanka ku jooga soomaaliya horaantii bishan ayay xukuumadda washington iclaamisay in wixii ka dambeeya soddon iyo kow diseembar labada kun lix iyo labaatan ay joojin doonto dhammaan qarshaadkii ay ku bixin jirtay ciidamada afrikaanta ee soomaaliya arrinkaas oo qoobgariir weyn ku riday dowladaha gaalada ah ee ciidamadoodu dalka joogaan falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in lacago ay iska aruuriyaan dowladaha ku bahoobay midooda afrika aysan wax weyn u tari doonin howlgalkooda soomaaliya mahadsanid marwan dowladda iiraan ayaa wajahaysa culays dhaqaale aad u xoogan kadib duqaymihii maraykanka uu ku bartilmaameedsaday kaabayaasha dhaqaale ee waddankaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba markii maraykanka uu sare u qaaday duqaymaha uu ku hayo iiraan weeraradu waxay galeen marxalad cusub iyagoo beegsaday mid ka mid ah khadadka tareennada ee ugu muhiimsan ee iiraan u adeegsato isu socodka badeecadaha ay la leedahay shiinaha tani waxay sii kordhinaysaa cadaadis ka saaran dhaqaalaha iiraan oo horeyba ugu daalay dagaalka duqeymihii ugu dambeeyey ayaa lagu bartilmaameedsaday khadad tareen oo muhiim ah oo ka bilaabma gobolka gulistan ee waqooyiga iiraan kana sii gudba turkmanistan iyo kazakhistan ugu dambeyna gaara magaalada khorgos ee gobolka hinjing ee shiinaha khadkan waxaa loo adeegsadaa soo dejinta badeecadaha dibadda wuxuuna sidoo kale ku xirnaa magaalada astrakhan ee xadka ruushka iyo kazakhistan halkaasoo looga faa'iidaysto dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha sida ay sheegtay warbaahintu si ay u yarayso saameynta hakadka ku yimid maraakiibta dekadaheeda iiraan waxay sii kordhisay safaradeeda tareenada ganacsiga ee u dhexeeya iyada iyo shiinaha iyadoo halkii hal safar toddobaadkii ay ka dhigi jirtay hadda u kordhisay hal safar saddex ama afar maalmood oo kasta si kastaba ha ahatee jidkan tareenka wuxuu daboolayaa oo keliya qayb aad u yar oo ka mid ah ganacsigii badda lagu fulin jiray maadaama masaafadu dheer tahay kharashkuna sarreeyo awoodda xamuulkuna ay xadidan tahay shiinaha waa saaxiibka ganacsiga ugu weyn ee iiraan sanadkii hore iiraan waxay shiinaha u dhoofisay shidaal qiimihiisu gaarayo soddon iyo kow dhibic saddex bilyan oo dollar halka ganacsiga aan shidaalka ahayn ee labada dal uu gaaray ku dhowaad toban bilyan oo dollar khabiirka dhaqaalaha ee bayman mulovi ayaa aaminsan in iiraan ay ku dhex jirto loolanka u dhexeeya maraykanka iyo jiinaha isagoo sheegay in marinada ganacsigu ay noqdeen goob dagaal waxa uu sheegay in haddii iiraan ay lumiso muhiimadda marinada ay si weyn u dhaawacmi doonaan dakhligeeda dhaqaale iyo maalgashigeeda wuxuuna ku booriyey tehraan inay ka faa'iidaysato juqraafi ahaan meesha ay ku taalo si ay mustaqbalka u hesho maalgashi badan marinka waqooyi koonfur oo dherarkiisu yahay qiyaastii toddoba dhibic laba boqol oo kilomitir waa mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee ganacsi iyo juqraafi siyaasadeed ee dunida wuxuuna ka bilowdaa magaalada mumbay ee hindiya isagoo mara dekadaha bandarabas iyo jabhar ee iiraan kadibna u gudba badda kasbiyanka ama xuduudaha beriga ilaa magaalada set petersburg ee ruushka halkaasna uga sii gudba yurub iyo waqooyiga aasiya mulavi wuxuu sheegay in dagaalkani uu si weyn u dhaawacayo dhaqaalaha iiraan islamarkaana haddii ay lumiso doorkeeda marinada ganacsi khasaaruhu uu noqon doono mid aad u weyn wuxuu xusay xaaladda hadda ka jirta iiraan inay tahay mid aan caddayn sida uu sheegay iiraan waxay u baahan tahay inay soo jiidato maalgashiyo cusub islamarkaana caddayso inay tahay waddanka ugu habboon ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta wuxuu intaasi ku daray in heerka kalsoonida hadda lagu qabo kaabayaasheeda gaadiid uu yahay mid khatar sare leh islamarkaana dowladda iiraan looga baahan yahay khataraha kor u qaada isku halaynta kaabayaasheeda kana faa'iidaysato maalgashiga caalamiga si ay u sii ahaato marin ganacsi oo muhiim ah xiisadihii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale si weyn u saameeyey isu socodka maraakiibta iyo marinbiyoodka hormuus talaadadii lasoo dhaafay waxaa maray marinbiyoodka qiyaastii soddon iyo saddex markab kuwaasoo adeegsanayay waddooyinka maraabiyaha iiraan marinka dhexe iyo marinka koonfureed ee ay bixisay cumaan tiradaasi waxay hoos u dhacday labaatan markab arbacadii shan iyo toban markab khamiistii halka jimcihii gebi ahaanba uu istaagay dhaqdhaqaaqii maraakiibta kadib markii ay bateen weerarada iiraan ee maraakiibta iyo duqeymaha isdhaafsiga ee u dhexeeya washington iyo tehraan hay-adda badaha ee britain ayaa kor u qaaday heerka digniinta badbaadada ee marinka hormuus iyadoo ku tilmaantay khatar aad u sarreysa kadib markii horey loo dhimay digniinta ka hor wareegan cusub ee dagaalka dhanka kale hay-adda caalamiga ah ee tamarta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i e a ayaa ka digtay in haddii dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan uu sii socdo uu burburin karo saadaashii ahayd in suuqa shidaalka dunida uu galo xaalad shidaal badan sanadka labada kun labaatan iyo toddobo warbixinta bilaha ee hay-addu waxay sheegtay in xabad joojintii kumeelgaarka ahayd ee bishii juun ay suurogelisay in qayb ahaan dib loo furo marinbiyoodka hormuus balse dib u bilowgii dagaalka toddobadii iyo siddeeddii luulyo uu mar kale mugdigeliyey rajadii laga qabay sahayda shidaalka sanadka soo socda mahadsanid abuushayba wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena cabdiwahaab maxamed bukhaari cabdulaahi maxamed cabdi waa askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah isku magacaabay jubbaland gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu isu soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose bismillaahi raxmaan raxiim niyow magacaygu waa cabdulaahi maxamed cabdi waxaan ku jiri jiroon ka tirsanaa nimankan murtadiinta oo birta dheer fadhida wal waxaan joogay sanadii lix bilood sanadii lixdaa bilood meeshan baan fadhiyey halkan birta dheer marka wax dagaalana gacanta islaamka ma bixin ilaahay igumana ridin ma garat markii hore waxay igu tashkiilin walahi dhallinyarnimo iyo kuwayo kale oo meesha jooga iyo xunbaa dhahay waa waxaan iska noqonaynaa boolis dabadeetana niyow waan isla yaabay uun markaa intay khalada hore igu khaldeen unbaan isiri meeshan ha ku dhimanin ee meeshan maaragtay dar ilaahay ilaahay baa toobada isoo toobadgeliyey walaalaha islaamkaan umid kolkaan iyaga u tegay nuur baan dareemay marka aad iyo aad baan u fiicanahay askarigan toobadkeenka ah ayaa baaq u diray maleeshiyaadkii uu ka soo tegay islamarkaana weli ku sugan xaaladii uu isagu ka soo cararay nimankii baan la talinaya anigu iga dambeeyey nimanka waxaan leeyahay in maadareelow sida laynoogu sheegeynaya sidani isku mid maaha marka nin kasta waa ka tasho intaadan gacanta walaa muslimiinta walaalaha muslimiinta aadan ku dhimanin iskaga soo bax ilaahaaga u soo noqo toobadkeen intaasna waxay dadkan dad walaalahana aweeyaan muslimiinta si fiican oo wallaahi bilaahi tallaahi si shucuurtooda dareemaysaa naloo soo dhaweeyey oo nalagu yidhi walaalahanaa walaalahanaa tahay si fiican baanu ku dhaqaalaynaa aad baa lai dhaqaalayna maamulka islaamiga ee degmada maxaas ee wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen saadaq muumin dowradan oo socotay muddo labaatan iyo lix maalmood ah waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada maxaas ee wilaayada hiiraan u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada waxaana muddadii dowladda ay socotay haweenka maxaas ku barteen asaasiyaadka diinta islaamka qaar ka mid ah haweenka degmada maxaas ee ka faa'iidaystay dowladani diiniga ah ee u socotay muddo bil ku dhow oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda waxayna dhanka kale dhaweeyeen culumtii ay ka faa'iideen dowladaasi diiniga ah mal usuulu salaas allatii yajibu cala alcabdi macrifatuhaa hiya macrifatu cabdi rabbi wa diini wa nabiyi maxamed sala allahu calayhi wasalam limaada qalaqana allaahu خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا maa hiya cibaada هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن ka maraatibu ddiin مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان maa hiya aliimaan هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بمعصية kam arkaanu lislaami arkaanta islaamka waa imis khamsatun shan weeye wahiya ayaguna shahaadatun qiritaan weeye an laa ilaaha alla xaq lagu caabudinaysu jira in la qiro alla- ila allaahu allaha weyn muugiye wa ana maxamedan nabi maxamedin rasuulullaahi rasuulku ilah inuu yahay in la qiro wa iqaami salaati salaadii la oogo waytaa'i sakaati sakadii la bixiyo soomi ramadaana bisha ramadaan oo la soomo wa xaji lbeyti beytka ilaahi loo xajiyo man istadaaca ilayhi qofsi awooda sabiilan wado ما هو الشرك وأن تجعل لله ندا وهو خلقك كم أقسام الشرك قسمان وهما أكبر وأصغر ما عاقبة الشرك حرمان من الجنة وغلود في النار ما هو المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو شك ما حكم المرتد حكم الكافر وحد القتل لقول صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه ما هي ظهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء والتراب الدائرتين أو الدفق ما هو الوضوء هو دهارة مائية لأعداء مقصوصة على صفة مقصوصة في الشرع ما هي الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مقتتمة بالتسليم كم شروط صلاة شروط صلاة وأمس ثمانية سجدة وهي الإسلام قف وإن الإسلام يهي. العقل وإن عقل لا التمييز وإن وحقر يهي. دهارة الحدث وإن حدث ككرية إلى إسالة النجاسة النجاسة وإن السورية ستر العورة تعرض وإن أستر الدخول الوقت وقت وإن سوقر استقبال القبلة قبلة وإن قابلة التحيات التحيات المباركات
المباركات الصلوات الصلوات الطيبات لله الطيبات لله السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أيام هذا إسكاله مسوق عينك يعني meesha oo qayrka ku wada baranaynay wiilashii qayb ka ahaay oo soo qaban qaabiyey oo ugu horeeya maamulka degmada mahad iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo annaga muddo yar ayaan joognaa muddadaas yar oon joognana wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahay fadligiis waxaa alla ayaa ku mahadsan ilaahay baa mahad iska leh ilaahayga isugu keena keenay meeshan qayrka badan ilaahay baa ku mahadsan annagoo caafimaad qabno aan gudanay dooro noo socotay labaatan iyo lix maalmood mahaddaas ilaahay u sugnaatay dadkii noo soo qaybqaabshay ama juhdi iyo ku bixiyey ku bixiyey dadaal badan na mahad ilaahay ha ka gaarto ayaan leenahay dowladaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo khayra towxiidka uu ka mid yahay shirkiga uu ka mid yahay salaada ay ka mid tahay dahaaradu ay ka mid tahay siirada nabiga sallallahu calaihi wasallam ay ka mid tahay khayr badan ayaan ka faa'iidnay waxaan u sheegayaa kuwa aan lagala qayb qaadan oo nala mid ah oo walaalaheenana fursadaasu way dhaaftay inay ka faa'iidaystaan mid kale aysan dhaafin ayaan kula dardaarmayaa dowladan diiniga ah ee loo soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada maxaas ayaa qayb ka ah dadaalada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna ku horumarinayo waxbarashada diiniga ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saadaq muumin iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin diiradda saareysa horumar laga dareemayo wax soo saarka beeraha deegaanka biyoley ee hoostaga degmada tiyaglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeena cabdiqani deegaanka biyoley oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada tiyaglow ee xarunta wilaayada bakool masaafo ahaana u jira qiyaastii laba iyo toban kilomitir dhanka koonfureed ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumaro ballaaran oo dhanka wax soo saarka ah gaar ahaan tacabka beeraha oo bulshada magaaladaasi ay ka sameeyeen dhaqaalo fara badan idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay qaar ka mid ah beeraha biyoley ayaa lagu soo qaatay barnaamijka sahanka dhaqaalaha waraysiga mid kamid ah dadkii ugu horreeyey ee deegaankaasi ka bilaabay beeraha laga soo saaro khudaarta noocyadeeda kala duwan macalin xuseen ibraahim waxa uu ka mid yahay beeraleyda ku dhaqan deegaanka biyoley wuxuuna duleedka magaalada ku leeyahay dhowr beerood oo aseendooyin ah kuwaasoo ay ku beeran yihiin geedmiroodyada noocyadooda kala duwan sida cinabka babayga mooska lindhanaanta iyo khudradaha kale isagoo waraysi siinayay warbaahinta andalus gaar ahaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha ayuu ka warbixiyey dhaqaalaha uu ka sameeyey beeraha khudaarta iyo sida ay ugu tiirsan tahay noloshiisa waxaa beertun ini an hagte khudaartunka abuuri maybaa ilaahinka mahdiyeey walbada noo hatam geeke an gurley haadoy hataa lanka daruuf badangaka dhegin walkasta haadeen wal kasta alxamdulilah hata geeka lang noole hata geeka ilaahay anka mahdan anka mahsan hata iyada noole infailat aa guriyi yaa ku gadadi beer beer kale oo beertas oo roobka aan ku gadadi oo weli lama soomaad hata saddex soomaad kale ku gadadi beertuna aan ku gadadi goosaskii kay saddex goosu saddeed goos hata biilsho aan shilin ma biyahay beertilay ku biilidahay haa haa inshal qiibsanyi awlaadilay dhe balaantilay dhe lan wahti geeka alxamdulilah walwaysang male lan kasta walaashay jaabshiyanka jara walay kala tale aho alkun alkun ayno isku keenay ku taladaan hatana beertilay udaartilay ugu bihayn haa nguuri ma nguuriyey ad afar ayigina hatana beertiyaka shag ahan qaar qaarna walbarshika jaraan dugsika jaraan lanko macalin dugsi fidhi madarsi fidhi ankalad usiina maybu ah dadka kalen arday walay bardahay haa alxamdulilah antalay lanku guuri haa lan awlaadun iyo dibiilka fadaas iyo awlaadun oo hataa meelilka haay oo kulli shooba beerta walaay ku baxeen
macalin xuseen waxa uu sidoo kale ka warramay ka hor beerashada khudaarta noloshiisa iyo waxyaabaha ay ku tiirsaneed wuxuuna sheegay afartan sano oo ka mid ah noloshiisa inuusan deegaankiisa meelna uga bixin taasoo ku dhiiragelisay inuu maalgashado deegaankiisa tuman ilisin aan beertun aasaasi ambilaawna maalin dugsiyahay madarasi fadhi dhankii oo madarasidaasi awlaadasi walay aan geedhe ku hele ilaahay marshiya jaree dhullay ka gadadahay magaalada lehaati beerlehaati biyoon beerlekagada dhulle ka gadaday markuu beeroonkii kasmay fadaan geeki waqtigaas hay beerugaasoo badarka bahaw iya ka gadaday masgide doolan gabi oshine intii hata beertunku hor ena doolalkaas shinidaas ee walaay dante e iyo walaay oo maarane hoole ee ka fulaysiday mukutamni weligay tumun iyo siyeesan iyo beeladweyne dugsaha ka fidhi shansanii hakakii tumi siyeesan anoo jaro shansan haddii liska dar labaatan iyo saddex sano labaatan iyo saddex sano biyooli hormugu tamdhan lixdun waa jarhatan haa afartun san intiroog beeroley naqdanimo camal kalen horma galan alxamdulilah meel kelman jeeda dadkii yurubtan jeedan layaabe dadka oo maaragne meel kale jeedna oo badda galaan le layaabe hataan owlaada maalinakii kasuway hataa wala kasiye lahaa reebaha ku reebaha imbaato wallay baroy yaa lahaan mar wax laga weydiiyey wax soo saarka beeraha biyooley ayuu sheegay in wax kasta oo loo baahan yahay oo khudaar ah ay ka baxayaan beeraha biyooley dhulkaas hata dadkii beledweyninku kooy oo saddex sana gashaqeeyay oo sadiida sana gashaqeeyay daada noogali walaha ninku baho ay lehat inta gashaqeeyahan shaqaalada intaa kooyti oo beledweynin gashaqeeyas beerowan gashaqeeyahan hata beeran laha ankiraan basal shileedii maha ku saarenaa saddex bool loor oo kantaal oo basalaha ku saaren kantaalkii tumo iyo todoba doolar lay gadaanin loorkii loorkii ee dadkaasay dhibaatada oo meelaha kuweedi alxamdulilah hata inta meel ma jeedaan meel intan hayn ma fadaayan macnaha qudaarta kale walaay kale nyaanye iyo maaragne koosta ansalaata kulli shooba maaragne beertun wal soo saarsha wal otigee koonto mal argaw wal kasta ka faylatalay wal kasta ka bahaaslay biyooley waa deegaan qadiimi ah wuxuuna magaciisa uu ka wen yahay muuqaalkiisa balse shantii sano ee u dambeysay waxa ay bulshadiisu sameeyeen horumaro dhan weliba ah kadib markii ay heleen amni buuxa iyo maamul islaami ah oo ku maamulaya shareecada islaamka waxaad dhegaysateen warbixintii walaalkeen cabdiqani maxamed waxayna guniga gabagabaeye u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo balannah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh